bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa baarlamaanka ugu baaqay in ay dedejiyaan ansixinta ra'iisul wasaaraha magacaaban isagoo shacabkana ka codsaday in taageero dowladda ay u muujiyaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee miisa ayaa baaritaanno ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa ay ku soo qabteen xaas uu qabay sargaal ajnabi ah oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa tegey goob u dhaxaysa magaalooyinka jawhar iyo mahadaay oo miina ay kula qaraxday maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ee puntland cabdirashiid xirse ayaa ka hadlay faa'iidooyinka ay amniga iyo sharciyada ay u leeyihiin canshuuro ay dhowaan ku soo rogeen gaadiidka qodobada dibadda ee subaxnimadan aynu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah laba qarax oo waaweyn ayaa lagu soo warramayaa in lala bartilmaameedsaday laba xarumood oo amni oo ka tirsan magaalada ximse ee waddankaasi suuriya dowladda meksikana waxa ay ku goodisay in ay tallaabo ka qaadi doonto canshuuraadka ay ku kordhin doonto badeecadaha ka yimaada dhinaca waddanka maraykanka taas oo ay uga jawaabayso handadaad kaga timiday dhinaca madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labaad ee februari sanadka laba kun toddoba iyo toban dhinaca kalena waa soddonka bisha shanaad kun afar boqol soddon iyo sideed hijriyada kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay baarlamaanka federaalk soomaaliya in ay dedejiyaan ansixinta ra-iisul wasaaraha la magacaabay isagoo dhinaca kalena shacabka soomaaliyeed ka codsaday in ay taageeraan dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ah hadalladiisa
waxaa ugu muhiimsan aan ku doortay xasan khayre inuu yahay shaksi aan aaminsanahay inuu igula shaqaynayo mabaacdideeda ay ugu horeyso ammaanada ummadda inaan u xafidno oo aan looga tagrifalin ummaddu waxay noo dhiibatay ama waxay noogu aamintay inuu qayb libaax uu ka qaadan doono ama qayb weyn ka qaadan doono la dagaalanka musuq maasuqa anigoo aaminsanay inuu yahay shakhsi hufan waxaan ka codsanaya golaha baarlamaanka inay si deg deg ah u ansixiyaan si aan howlaheenna na horyaalla aan u dhammaystirno ama aan u galno kadibna aan geenno miisaaniyaddii lagu shaqayn lahaa oo aan aaminsanahay in miisaaniyaddaas ay ka badnaan doonto ballanqaadyada aan haysanno dartood miisaaniyadii hore oo la yaqaanay si aan mushaharooyinka aan si joogtaa aan u bixinno si aan daryeelka ciidamada iyo xildhibaanada sharafta leh aan kor ugu qaadno si dowladdu ay function u noqoto bacdamaa muddo dheer lagu soo jiray cambain iyo doorasho inuusan wakhti dambe naga khasaarin sidaas darteed waxaan ummadda soomaaliyed shacabka soomaaliyed u sheegayaa inay hiil iyo hooba nala garab istaagaan oo dowladdan gacan siiyaan si aan ugu shaqayno oo aan waajibaadkeena u gudanno
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hadalkaasi waxa uu jeediyey markii uu ka soo laabtay booqasho laba maalin ahayd oo uu ku tegey dalka boqortooyada sacuudi arabiya isagoo shalayto dalka dib ugu soo laabtay ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee niisa ayaa baaritaano ay ka sameeyeen magaalada muqdisho waxaay ku soo qabteen xaas uu qabay sargaal ajnabi ah oo ka tirsanaa maleeshiyada kooxda al-shabaab warbixinta warkan waxaa faahfaahinayay wariyaheenna sugaal macalin cabdulle
leyle cumar baaruud waa xaaska horjooga ajnebi ah oo dhalashadiisu tahay etoobiyaan ciidamada sirdoonka soomaaliya ayaa ku raad joogay muddo shan bilood ah oo ay ku dhuumaalaysanaysay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir iyo gobollada dalka leyla ayaa kooxda xagjirka ah ee al-shabaab u qaabilsaneyd tashkiilinta iyo marin habaabinta carruurta sirdoonka soomaaliya ayaa waa berigii maanta leylo ku qabtay degmada cabdilcasiis xilli ay doonaysay inay gurigeeda hortiisa ay gaari ka raacdo leylo cumar baaruud oo ah hooyo laba carruura leh waxay u muuqataa inay ku maashowday marin habaabinta kooxda shabaab oo sida ay sheegtay ku tashkiilinayay fikradahooda muddo toddoba sano ah taas oo dhaxal siisay inay ku fogaato aragtida qallafsan ee kooxda sida ka muuqata waraysi ay bixinaysay waxayna ku haminaysaa in ay disho nafteeda islamarkaasna marato dad badan oo muslimiin ah waxayna tusaale u tahay leyla heerka ay shabaabku gaarsiiyeen dad badan oo ay uga faa'iidaysteen aqoon-yarida diineed oo haysatay ilaa ay u beddeleen kuwa xambaarsan aragti khilaafsan shareecada islaamka ayagoo isla saxan weliba anugu qof muslima in la dilo kuma baaqaayo mana ogolo in la dilo muslimiinta in la dilona waa xaaraam dhiigooda iyo maalkooda ma banaano qof muslima in la dilo kuma baaqayo haddaan ku baaqo dowladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynaya waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhammayn warkaas in laga jaraya mise waa ka jaraysiin ya dowladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra-iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho hayga goynin alahaasaan ku baaqaa haweenaydan ayaa si indhala-aan ah ugu jirtay safar ay ku baadigoobaysay saygeeda oo ah nin ajnabi ah oo lagu sheegay degmada jilib sida ka muuqata hadalkeeda hadda hadda qoom marwo ayaa tahay
saasaan filaa insha allah gurigaygaa joogay maadaama marwo aad tahay Libaax.
hawel xaaskii aa u dhexaysay yaa xaaskii aa u dhexaysay xa- ee, xaggee ku sugayay ma og meel uu ku sugan yahay haye soomaali so- soomaali miya soomaali miya mise waa waa ajnabi soomaali maahan laakiin waa muslim mujaahid wallaahi warkiisa anugu waxaan sheega malaha laakiin waraad qaadiina rabtiin waa etoobiyaan sida la sheegaya anigana oo ii sheegay walaakiin raggaas waxay sheegaan wax la qaato ma lahan xeeladooda milatari ka mid maaha inay iska sheeg sheegaan qabiilkooda iyo magacooda saddexan oo saxa laakiin waa etoobiyaan yaa soomaal waa soo islaam waa nin muslim ahoo muhaajira jili baa u socday ninkaygaa u socday meel uu joogo maogi laakiin markaa tago uu ii imaan lahaa marin habaabinta leyla waxaad ka dheehanaysaa fikirka ay ka aaminsan tahay qaraxyada naftii halignimada ah ee ay al-shabaab ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed waxaa uga gambahan ahay waxay tahay nin mu'mina maba dilayaba anugu mu'miniin ma ahan dowladda ridada daaquudku ma ahan kufaar baan ka aaminsanaaba say mu'min ku noqonaa marka qofka mu'min markuu yaad ka aamini kartaa inaad disho ay dhiiggiisu xaaraan kaa taa laakiin naftiisa iyo maalkiisaaba ii bannaaba sasaa aaminsana anugu baab qarax inaa ka fadwoodo haddaa igu qasabtana waxaa ku waajiba dadkaas inay ka hijroogaan hadday ka hijroo waayaanna ilaahay subxaana watacaala maalinta yowm alqiyaama asagaa la soo saaraya waxay la dhintaan
kooxda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya ayaa had iyo gooraale fashiliya sidan oo kaleeto dad badan oo fikradaha qallafsan al-shabaab ay ku marin habaabiyeen kuwaa oo doonaya in ay dhibaateeyaan dad badan oo shacab soomaaliyeed ah sugaal macalin maxamuud
dhinaca kalena mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa tegey meel u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo miina ay kula qaraxday maleeshiyaad kale oo ka tirsanaa kooxdaasi al-shabaab warbixinta warkan waxaa magaalada jowhar nooga soo diray wariyaheenna abuukar maxamed bacadle
howlgalkan ay sidoo jirka u sameynayaan ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha dhexe dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ciidamada amisom oo iskarabsanaya ayaa yimid kadib markii kooxaha argixisada al-shabaab ay isku dayeen walxaha qarxa in ay geliyaan waddo isku xirta deegaano kala hoostaga degmooyinka mahadaay iyo jowhar gaar ahaan inta u dhexaysa tuulooyinka warciise iyo biicadee hase haatee kooxahaasi dhagarqadayaasha ahaa walxihii qarxay shacab ku dhigayeen iyaga uu ilaah subxaana wa tacaala ku haligay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amisom iyo mas-uuliyiin warkacayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed miire makaraan ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxayna soo indha indheeyeen khasaarihii gaara kooxda argixisada waxaana la arkayay xubno ka mida jirkooda ah oo saaran geedaha dushooda iyo qaar ka mida xubnahooda oo wera dhulka waxayna sheegeen dadka deegaanka in tiro labaataniyo kor u dhaafaysa ay kaga geeriyoodeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa saxaafadda halkaas ku hadla waxa uuna sheegay kooxda dhagarabqayaasha ah shacabka dhagartay maleegayeen in iyaga ilaah uu ku celiyey wuxuuna shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle wuxuuna ballan qaaday goob kastay kooxahaas ku dhuumalaysanayaan in looga dabagelayo una iminka socdo howlgal aan joogsanayn ilaa iyo laga ciribtiro ay ka dhacday musiibada weyn ee nimanka dheerqabayaasha ahay waxay xalay isku dayeen inay ummadda soomaalidu waddadan marayso ay u dhigaan maaragtay dhibaatooyin ay ku sameeyaan laakiin nasiib wanaag ilaahay dhibaatada ayagoo ka abaalmariyey waa sidaad arkaysiin waad u jeediin inta ay qoday bamki meeshaan ay rabeen inay geliyaan ummaddana ay ku dhibaateeyaan dhibaatadii ayaga ilaahay ku celiyey dhagartoodii iyo musiibadii ay ummadda ay maaragtay ay kula dan lahaayeen waxaan maaragtay ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu ilaahay ummadda ka qabto nimankaas maaragtay dhagarta badan leh ummadda soomaaliya dhammaanna waa inay ka soo wada horjeesata meel kastana uga soo wada horjeestaan dhibaatada ay maaragtay ummadda ay ula dan leeyihiin dhinacaan waxay u sii martaa maarata war dhagax ilaa maarata qabduco biyo cadde ilaa miirtugo ilaa ceel barafay tagtaa howlgal waa socdaa weligeedba howlgalaa maaragtay nimankaas dhagarqabayaashaas iyo ciidamadu waxaa ka dhexeeyey in maaragtay lagu raad joogo ayaga ayaguna ay sidaanoo kale u dhuumaaleysaan ummaddana ay u dhibaateeyaan howlgal waa socdaa wuuna socdaa intay ayaga ay joogaan waxaa isla halkaas ka hadlay taliyaha ciidamada amison ee sector five cornel anised ayaa isna waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada soomaaliya sidii loola dagaalami lahaa kooxaha argixisada ay ka midaysan yihiin C'est pour appuyer euh, euh, nos frères somaliens sur euh, l'incident qui s'est passé hier, dans- précisément dans le village de Waris. Exactement, c'était euh, de waxaan halkaan u nimday inaynu aragno khasaaraha gaaray kooxda qui voulait argixisada piéger, euh, piéger innaga ciidamada dowladda iyo sur maamulka la voie shabeelle gaar publique, ahaan maamulka la voie shabeellaha publique de, dhexe euh, qui, qui wadadaani part had de iyo jeer Joartown ciidamada ayaa vers, euh, isticmaalaa sidoo kale shacabka ayaa isticmaalaa waxaan halkan u taaganahay in aynu la dagaalamo kooxda argixisada Heureusement shacabka pour iyo euh, ciidamada dowladda soomaaliyeed par les aad u ayaynu informations, nahay les informations fournies par la, la population, la collaboration avec la population et l'administration.
shacabka ku nool deegaanada argixisadu ay geliyeen walxaha qarxaasaata iyo ku halaagsamay ayaa sheegay qaraxani ay u maleegayeen shacabka soomaaliyeed kadib markii ay diideen in ay u dheganuglaadaan handadaadaha iyo calajuglaynta kooxdaas kaga imaanaya sidoo kale ay diideen waxyaabihii baadaha ay ka qaadan jireen abubakar maxamed bacadle raadia t v qarna soomaaliyeed shabeellaha dhexe jawa
wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi ayaa ka hadlay faa'iidada uu u leeyahay amniga iyo canshuurta sharci cusub oo dhowaan ay ku soo rogeen gaadiidka ka shaqeeya maamulka puntland wasiirka oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi
gaadiidka waxaa la rabaa inuu kontarolaado oo mar walba xaaladiisa lala socdo oo lala socdo ee baabuurku meesha uu ka yimid ee kontaroolka uu jeegareeyo waa shaqo ee dib u nooleyn lagu sameeyey in la eego waxa uu wado in la eego meesha uu ka yimid iyo waxa uu wado meesha u socda bini aadanka saaran rakaabka meesha u socdo xamuulka meesha u socdo ee gaariga canshuur ma lagu leeyahay mise laguma leh databaseka in la eh, eh, la eego Eh, arrintaa waxaa iska kaashaday wasaaradda howlaha guud wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha aan wada shaqaynta leenahay sida b i tech qolada la yidhaahdo oo kale arrintaasi meel fiican bay maraysaa waa la dhowdhowdahay gaadiidkii dalka marayay ee reer puntland ama cid kasta ha lahaatee xogtiisa oo buuxda ayaa meelahaas lagu hubinayaa waxaa la helay baabuur shan sano aan la cashuurin waxaa la helay baabuur saddex sano aan cashuuran waxaa la helay baabuur badan oo aan daatada gelin cashuurtoodii iyo waxoodii oo warqadihii jawaan cadde ku sita warqaday goostaanba jawaankaa ku rida oo markii daatada la eegana aan cashuurtii ka muuqan baabuurtiina laga helay iyagoo jawaanada documentiski ku sida arrintaasi daaway u noqotay baabuurku meel kasta oo cashuurta ku bixiyo rikoor buu uga tegayaa iyo macluumaad inuu cashuurta bixiyeyna way ku caddahay arrintaasi guulaha waxqabadka ah ee dawladdu soo siyaadisay ayay ka mid tahay daba iska raacinna ma ahane hadda meelihii aan la wada rabno oo dhan afar booseshin baan rabnay ilaa saddex baan gabagaba ah
uu ahaa wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka puntland cabdirashiid maxamed xirsi halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana qodobada dibadda dowladda mexico ayaa waxa ay ku goodisay inay canshuuraad dheeraada inay canshuuro dheeri saari doonto badeecadaha laga soo saaro dalka maraykanka ee loo soo dhoofiyo wadanka mexico taas oo ay kaga jawaabayso arrinta ku saabsan dhisitaanka derbi weyn oo laga dhisayo xadka kala qaybiya wadamada mexico iyo maraykanka taas oo madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu sheegay in qarashka lagu dhisayo laga qaadi doono wadanka mexico oo canshuuro dhiiriya la saari doono badeecadaha ka yimaada dhinaca dalkaasi dowladda mexico waxa ay uga digtay maraykanka in ay ku jawaabi doonto tallaabo la mid ah haddii maraykanku ay isku dayaan in ay qaataan go-aan keligooda oo canshuuro dheeriya ay ku soo rogayaan waxyaabaha laga dhoofiyo wadanka mexico ee la geeyo maraykanka iyadoo markaasina dowladda maraykanku ay sheegtay canshuurahaasi in lagu maalgeli doono dhisitaanka derbigaasi kala xiraya labada dan wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka mexico ninka la yidhaahdo louis fedegari ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay samayn doonto goobo kastam ah oo canshuuro dheeraad ah lagu saaro badeecadaha ka yimaada dhinaca wadankaasi maraykanka taasoo uu sheegay inay kaga jawaabayaan goodinta madaxweynaha wadankaasi maraykanka donald trump donald trump waxa uu horey u sheegay in derbigaasi adag la dhisi doono iyadoo hay-adaha qaabilsan ay soo bandhigeen oo markaasi ay u gudbiyeen shirkadaha dhismaha in ay keenaan naqshada derbigaasi habka uu noqonayo bilowga bishan aynu ku jirno ee maaj ilaa labaatanka bisha waa bisha soo socota ee maaj bisha maars labaatankeeda ayaa la sugayaa in shirkaduhu ay soo gudbiyaan kama dambays naqshadaasi iyadoo shirkaddii ku guulaysatana qandaraaska ay qaadan doonto bisha abril ee soo socota oo la bilaabi doono dhismaha derbigaasi kala qaybinaya wadamada mexico iyo maraykanka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo jimcihii lasoo dhaafay la hadlayay siyaasiyiin iyo dad kale ayaa waxa uu sheegay in wax kasta uu ka hormarinayo maslaxada muwaadiniinta maraykanka marka xigtana uu sheegay derbigaasi weyn in la dhisi doono qarashka ku baxaya derbigaas waxaa lagu qiyaasay kow iyo labaatan dhibic shan bilyan oo dollar taas oo donald trump uu sheegay in inteeda badan laga qaadi doono canshuuro dheeri ah oo la saari doono badeecadaha wadanka mexico laga soo saaro ee maraykanka la keeno boqolkiiba labaatan ayuu sheegay in ay qarashkaasi ka imaan doonto canshuurahaasi dheeriga ah hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi mexico oo idaacad isna waraysi siiyey ayaa waxauu sheegay inay aaminsan yihiin ganacsiga xorta ah laakiin ay qaadi doonaan tallaabo la mid ah midda maraykanku ay qaadaan oo haddii canshuuro dheeriya badeecadahooda la saaro iyaguna canshuuro kale oo dheeraada badeecadaha maraykanka ay kusoo rogi doonaan wararka ka imaanaya dalka suuriya waxa ay sheegayaan in toban qof oo sargaal sare oo ku jiro ay ku dhinteen laba weerar oo laysku soo beegay oo lala bartilmaameedsaday laba xarumood oo amni oo ku yaala magaalada la yidhaahdo ximsa ee wadankaasi suuriya warbaahintu waxa ay sheegtay lix nafti hallige in ay soo galeen laba deegaan oo isku mar ay naftooda qarxiyeen ilaa soddon iyo laba qof ayaa la sheegay in dadka in ay halkaasi ku dhaawacmeen kooxda la yidhaahdo hay-adda xoreynta sham oo ah kooxo midoobay oo mucaarada oo ay ku jirto kooxda la yidhaahdo jabhatu nasri ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in ay ka dambeeyeen waxaana weerarkani uu ku soo aaday wareeggii labaad ee wadaxaajood nabadeed oo u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka oo ka soconaya magaalada jeneef ee wadankaasi switzerland wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuriya dimastura ayaa waxa uu ku tilmaamay kooxo uu ugu yeeray mufsidiin in ay doonayaan in arrinta ay weeciyaan oo wadahadallada rajo la-aan ay ka dhigaan laakiin waxa uu tilmaamay in arrintaasi aanay dhici doonin oo wadaxaajoodka aanay saameyn doonin weerarada dhacaya gudoomiyaha guddiga xukuumadda suuriya ay wadahadalladaasi u xil saaratay ninka la yidhahdo bashaara jacfari ayaa isna waxa uu sheegay weerarada ka dhacay magaalada xims in ay muujinayaan argagixisanimo waxaana uu sheegay intaasi ay tahay fariin muujinaysa inaanay rabin wax nabada iyo wadaxaajood ciidamada xukuumadda suuriya ayaa waxa ay haystaan inta badan magaaladaasi ximsa ilaa bishii desembar ee sanadkii warkii subaxnimo oo dhegeystayaal idinkaga imaanayay reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa naga intaa warka waxaa farsamaynayay cabdisalaan mukhtaar waxaa soo saaray maxamed cali axmed ruuraaye waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed faarax maxamed gaatamow cidda warka iyagu uu seego isagoo maqal iyo qoraala waxay ka helaysaa bogga aynu internetka ku leenahay ee redio muqdisho dot net